alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywmi اddiin qaala albukhariyu raximah اllah baabu rafci اlyadayni labada gacmood koru qaadistooda uu baab yahay idaa kabara marka uu takbiiranayo ay takbiirat lixraam wa idaa rakaca iyo marka uu rukuucayo wa idaa rafaca marka uu rukuucda ka soo tooso marka baabka hore waxaynu ku soo maray in gacmaha kor loo qaado marka takbiiratulixraam uu la imanayo waxaa waxaanaynu tilmaanay inuu ka horeysiin karo kana dambaysiin karo isku marna uu ridi karo takbiirta iyo rafculyadaynka baabkana saddex xaaladood oo gacmaha kor loo qaadayo ayaa bukhaari raximah allahu tacaala uu ku kulmiyey marka salaada la xidhanayo marka lasii rukuucayo iyo marka rukuucda laga soo toosayo qala xadaثna mحamed بn muqatil almarwaزي qala akbarana cabdالlahi وcabdالlahi بn mubaarak almarwaزي abu cabdiلرaحman qala akbarana yunus yunus بn yazid اlayli almasri can الzuhri qala akbarani salim bn cabdالlahi an cabdالlahi bn cmr radي allahu canhuma qaal ra-aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam idaa qaama marka uu istaago fi salaati salaada dhexdeeda rafaca kor u qaadiya yadayhi labadiisa gacmood xataa yakuunaa ilaa ay ahaadaan xadwa mankibayhi labadiisa garab kuwa la siman wa kaana waxaa yafcalu mid sameeya daalika arrinkaas oo ah rafculyadaynka gacmo kor u qaadista xiina yukabiru markuu u takbiiranayo lirukuuci rukuucda wa yafcalu waa samayn jiray daalika arrinkaasi oo ah gacmaha kor inuu u qaado idaa rafaca markuu kor u soo qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda kor uga soo qaado uu ka soo tooso wa yaquulu waxaanu odhanayay samica allahu liman xamidah walaa yafcalu ma samaynayn daalika arrinkaasi oo dee rafculyadaynka gacmo kor u qaadista fi sujuudi sujuudda dhexeeda ma samaynahayn ee fii xaali sujuud markuu sii sujuudaya iyo iyo marka uu ka soo toosayo sujuudda qaala xadathana isxaaq alwasiti qaala xadathana khalid bn cabdillaahi can khalid alxadaa weeye khalidka labaad khالد بن مهrان الxdاa عن أbي qilاbة أنhu rأى wuxuu arkay abu qilاbة mالك بن xwayris buu arkay وإdaa صلىa markuu tukanayo kabara takbiiranaya warafca yadيه gacmihiisana kor u qaadaya وإidaa araada markuu doono an yarkaca inuu rukuucana rafca yadayhi gacmihiisu kor u qaadiye وإidaa rafaca ra'sahu markuu ka soo tooso min aلrukuuci rukuucdana rafca yaday waxadatha wuxuu ku warramay ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay sanaca inuu sameeyey haakadaa sidaa inuu sameeyey marka cidda ku warrantay waa malik ibnu xuwayris ee ma aha abu qilaaba hadduu abu qilaaba noqon la hadii xadiidku mursal buu noqon la ila abu qilaaba waa taabici lakin waxadatha ay malik bn xuwayris oo صaxaabiga ahi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam sanaca haakada imaam bukhaari raximah اllahu tacaala halka waxa uu ku soo arooriyey labadan xadiid ee ka warramaya xaaladaha rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam gacmaha oo kor u qaadi jiray saddex xaaladood baana ku xusan marka uu salaada xidhanayo cinda takbiirati alixraam iyo markuu sii rukuucayo iyo marka rukuucda uu ka soo toosayo axaadiidta markaa rafculyadaynka tilmaamaysaana xaaladahan waa axaadiid sugan bal la odhan karo waxay gaadhay xaddu tawaatur imaam albukhaarina kitaab buu leeyahy la dhaahdo juz-u rafci lyadayni fi salaa oo axaadiidan iyo axaadiid kaloo fara badan uu ku ururiyey oo la odhan karo waa kitaab uu ku radinayay qolada ahlura'yiga axnaafta iyaga madhabkoodu uu yahay takbiiratulixraamka marka lala imanayo mooyaane mar dambe inaan loo noqon gacmo kor loo qaado bal qaarkood arrinta noocaasi ay ku sameeyeen mubaalaga baatila oo yidhaahdeen salaaduba waa buraysaaba qofka gacmaha kor u qaada inahu yubtilu salaa bay yidhaahdeen bal qaarkood ay yidhaahdeen waa bidco in gacmaha kor loo qaadaa marka bukhaari raximah allahu tacaala hadalkaa baadilkaa ee rafculyadeynka axaadiida rasuula ku soo arooray ku tilmaamay mid salaada burinaya o mid bidcaa si uu ibdaaliyo meesha uga saara ayaa kitaab dhan uu ka qoray masaladan kitaabkiisuna waa maطbuuc waxa uu ka sheegay xasan lbasri iyo xumayd ibnu hilaal inay liana asaxaaba kanuu yafcaluuna dalik saxaabahu saasay yeeli jireen ay yarfacuuna aydiyo qaala walam yastahni alxasanu axada xasanu lbasri axad saxaabada ka mida ma soo reebin oo ma odrhan hebel baan kor u qaadi jirin waa jiraan saxaabada qaarkood oo laga soo wariyey inay rafculyadeynka ay ka tegi jireen laakiin iyaga laftoodana waxaa ka sugnaatay inay rafculyadeynka samayn jireen sida cabdillaahi bni cumar oo kale ka tegista marka ay ka tegeenna waxaa dee ay ka turjumaysaa un inaanay waajib ahayn rafculyadeyn fi hadi alxaalaat ay tahay arrin sunno ah haddii laga tago dee lagu dembaabi maayo salaaduna waxba u noqon mayso walihada buri ibn cabdilbar kulu man ruwiya canhu tarku rafci fi rukuuci warafci minhu ruwiya canhu ficluhu ila bna mascuud mooyaane qaala maxamed bn nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa ajmaca culamaau alamsaari calaa mashruuciyati dalika ilaa ahlu lkuufa culimada gobolada islaamka oo dhan waxay isku waafaqeen gacmaha kor in loo qaadaa marka la rukuucayo marka rukuucda laga soo toosayaba inay tahay mashruuc ilaa reer kuufa mooyaane oo iyagu ah waxa weeyaan ahlura'y xujadooda markaa u weynina waxay tahay xadiidka laga wariyey cabdullaahi ibnu mascuud ee abu daawuud sunantiisa uu ku wariyey annahu ra'aa nabiya yarfacu yadayhi cinda aliftitaaxi tuma laa yacuud inuu arkay ibnu mascuud rasuul oo kor u qaadaya labada gacmood markuu salaada bilaabayey dabeetana aan ku noqon xadiidkaasna a'imat lxadiid waa daciifiyeen inuu daciif yahay bay tilmaameen haddii uu sugnaan lahaana ma noqdeen mid loo deliishan karo inaanay banaanayn rafculyadin amaanay mashruuc ahayn waxa u badan uu tusinaya waxay noqon layd inaanay waajib ahayn oo rasuulku isagoo rafculyadayn sameeyey inuu mar ka tegey bay noqon lahayd libayaani iljawaaz si uu caddeeyo in laga tagaana dee inay bannaan tahay oo macnaa aanay waajib ahayn rafculyadayn cabdullaahi ibnu cumar ahar laga soo wariyena waa xujaystaan iyadoo sixadiisa uu hadal ka taaganya laakiin ibnu cumar waxaa ka sugnaatay oo saalim iyo naaficba ay ka wariyeen biasaaniidi saxiixa annahu kaana yarfacu yadayh bal waxaa ibnu cumar ka sugnaatay annahu idaa ra'aa rajulan laa yarfacu yadayhi fi salaa xasabahu bilxasaa markuu arko nin aan gacmaha kor u qaadahayn oo tukanaya waxa uu ku tuuri jiray qururux buu ku tuuri jiray cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhu inkaaran caleyh calaa tarki rafc isagoo ku inkiraya oo bimacnaa ku diidan tegitaanka uu ka tegey rafculyadeynka aimada qaarkood waxa ay masaladaasi ka gaadheen inay mubaahalo soo bandhigaan oo alawsaaci sufyaan athawri oo ka mid ahaa reer kuufa oo rafculyadeynka aan qabin markay masaladaasi ay ka doodeen waxa uu ku yidhi bannaankayna male aynu cadaltanne maanaa in haddii rafculyadeynku uu baadil yahayna aniga nacdale inay igu dhacdo haddii kale adiga inay kugu dhacdo intuu aada ugu cadhooday alawsaaci markaa sufyaan athawri markuu arkay awsaaci oo aada u cadhaysan ayaa uu markaa inta uu qoslay dhoolla caddeeyey buu ka aamusay oo masalada lama sii wadin qofka markaa rafculyadeynka ku tilmaamay inuu yahay bidco inuu yahay ama dadka ka nahiya laa shaka anahu calaa bidca oo markii la weydiiye alimaamu axmed raximah llahu tacaala faraأayta rajula yanha annaas can rafci lyadayni fi salaa ka waran nin dadka ka nahiyaya inay gacmaha kor u qaadaan salaada dhexdeeda qaala laa yanha can dalika ila mubtadic laa yanha can dalika ila mubtadic waa jiraan aimo markaa iyagu ma nahiyi jirin dadka kamay nahiyi jirin laakiin macanaa mashruuciyadooda ayaan agtiisa agtooda sugnaan laakiin qofka iyo isagoo axaadiisan arka xaddu tawaatur gaadhay oo uu sheegay xaakim iyo abulqaasim ibnu manda in xataa saxaabada warisay ay ku jiraan alcasharatu almubashiruuna biاljanna bal abulfadl alciraaqi raximah llahu tacaala wuxuu sheegay anahu tatabaca man rawaa min asaxaaba fabalaguu khamsiina rajula inuu markaa ururiyey saxaabada rasuula ka soo wariyey rafcu lyadayn cinda arukuuc cinda arafci minhu oo tiradoodu ay gaadhay konton marka arrinkaasoo kale ninka dadka ka nahiya ama bidca ku tilmaama sida imaamu axmed uu tilmaamay raximah llahu tacaala isaga ayaa bidcoola ah walaa yafcalu dalika fi sujuud ay walaa yafcalu rafca alyadayni fi sujuud markuu sii sujuudayo iyo marka sujuudda uu ka soo toosiyo sidaa ma yeelahayn xiina yasjud walaa xiina yarfacu ra'sahu e riwaayadda shucayb ibn abi xamza ee baabkan markaa soo socda ku xusan aynu ku arki doono wuxuu yidhi walaa yafcalu dalika xiina yasjud walaa xiina yarfacu ra'sahu min asujuud taa lafteeda markaa inaanu rasuulku joogtayn jirini waa sugan tahay markuu sii sujuudayo ama sujuudda ka soo toosayo ama sujuudda kale uu ku noqonayo ama sujuudda uu ka kacaye oo u kacayo ragcadda labaad ama ragcadda afraad inaanu rafculyadaynka joogtayn jirini waa sugan tahay laakiin mararka qaarkood inuu samayn jiray ayaa iyaduna sugan markaad sii sujuudayso iyo markaad sujuudda kasoo toos iyo markaad sujuudda kale ku noqonayso iyo markaad ragcadda labaad ukacayso ama ragcadda afraad kullu dalika inaad gacmaha kor u qaadda waa banaantay laakiin axyaanan sida xadiid ibni cumar ku sugan fi sunan imaami الnasaai waana xadiid markaa haabita bimajmuuci turuqihi marka asaanidiisa laysu geeyo in badan oo culimada ka midana waa ka sugnaaday rafcu lyadayn rafcu alyadayn yanaa fi sujuud saxaabada qaarkood waa ka sugnaaday sida ibnu cumar iyo ibnu cabaas taabiciinta qaarkood taawuus iyo naafic iyo caطaa iyo bacdi culamaai shaaficiyana waa yidhahdeen sida ibnu khuseyme iyo ibnu lmundir iyo abu cali طabri iyo albayhaqi iyo bagawi iyo kasiir min culamaai shaaficiya markaa taana axyaanan ama mararka qaarkood ayaa la samaynaya laakiin waa la joogtaynahayn baabu rafci اlyadayn gacmaha kor uqaadistoodii buu baab yahay kor loo qaado idaa qaama markuu ka istaago min arakcatayni labada ragcadood dee uu atxiyaadkii ka kaco ila fi kuli rakcatayni taxiya baabun ilaa ayna ilaa halkeebuu yarfacu kor u qaadaya yadayhi labadiisa gacmood oo markii uu sugay bukhaari raximah llahu tacaala rafculyadaynku inuu yahay shay haabita can inabiy alayh salaatu wasalaam waliba kitaabkiisa ha la akriyo juzu rafculyadayni fi salaa oo axaadiid iyo aathaar fara badanba uu ku ururiyey gacmahan kor loo qaadaya halkee baa la gaadhsiinaya oo baabkan kaga hadlaya marka xukumkeeda tan ma jasmin oo si go-an uma sheegin waayo laba xadiid oo iskhilaafsan baa ku soo arooray xadiid sheegaya xadwa mankibeyn labada garab in lala simaayo iyo xadiid tilmaamaya furuuca aluduneyn labada dhagooda calahooda in lala simayo walihaada ma jasmina wuxuu yihi baabun ilaa ayna yarfacu yaday laakiin axaadiida baabka uu ku keenay marka la eego waxaa muuqata bukhaari inuu rajaxayo ama u iilanayo in gacmaha kor loo qaadayo ilaa xadwi lmankibeyn ilaa labada garab la simankooda wa qaala abu xumayd wuxuu yidhi fii asxaabihi isagoo asxaabtiisii ku dhex jira oo macnaa hadalkan la yidho dee kelidii ma odhan abuu xumayd wuxuu ihi rafaca anabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku kor buu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibeyn ilaa uu gaadhsiiyey labada garab la simankooda marka xadiidka abu xumayd ee mucallaqahayna insha allahu tacala waa inoo iman doonaa qala xadaثana abulyamaan wa alxakam ibnu naafic qaala akbarana shucayb shucayb ibn abi xamza can الzuhri maxamed ibn muslim aلzuhri اlqurashi qala akbarana salim ibn cabdillaahi ana cabdاllahi bna cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay annabiya sala allahu alayh wasalam oo iftataxa bilaabay ama furfurtay atakbiira takbiirtii uu takbiiranayay fi salaati salaada dhexdeeda oo takbiirat lixraam baa uga jeeda oo farafaca kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood xiina yukabiru markuu takbiiranayey xataa yajcalahumaa ilaa uu ka yeelay xadwa mankibayhi labada garab la simankooda ay muqaabilahumaa hale ka soo horjeeda labada garab almankibna waa majmacu cadmi alcadudi waalkatif garabka laftiisa iyo laftaa cududdu halkaa ay isugu yimaadaan ayaa katif la yidhaahdaa waidaa kabara marka uu takbiirta lirukuucina facala milahu sidaasoo kale u yeelay waidaa qaala markuu dha samica allahu liman xamidana facala milahu sidaasoo kale u sameynayay wa qaala wuxuu odhayay rabbanaa walaka alxamdu walaa yafcalu ma samaynayn daalika arrinkaa oo ah rafculyadaynka gacmo koru qaadistaas xiina yasjudu markuu sii sujuudayo ee xiina yahwi lisujuud walaa xiina markiina ma samaynayan yarfacu ra'sahu madaxiisa kor uga soo qaadaya min asujuudi taana waa ka hadalay macnuhu inuu yahay rasuulku inaanu joogtayn laakiin axyaanan inuu sameeyey waa sugan tahay oo axaadiistaasi majmuuceedu waa sugan yahay sheikhu lalbanina waa sugay wa kadalika baxhi uu sameeyey akhuna turki min talabati sheikhina alwaadici oo lagu dul akriyey sheikhuna abu cabdiraxmaan alwaadici fi xadiidi rafci اlyadayni cinda الsujuud cindama kuna fi dar اlxadiid fi damaaj waxaa natiijada ka soo baxday ay noqotay axaadiida tilmaamaysa rafcu اlyadayn cinda الsujuud inay sugan tahay markuu ibnu cumar leeyahay walaa walaa yafcalu dalika xiina yasjud walaa xiina yarfacu ra'sa min asujuudna axaadiidta iyo hadalka ibnu cumar waxaa lagu jamciyey ana nabiya ma kaana yudaawim calaa rafci اlyadayni cinda asujuud inaan rasuulku joogtayn jirin gacmo koru qaadista markuu sujuudayo marka sujuudda uu kasoo toosayo toona jamaahiirtu markaa xadiidkan ibnu cumar iyo xadiidka abu xumayd isaacidi iyo saxaabada kale la warisay ayay qaateen oo waxay yidhaahdeen gacmaha wuxuu la simayaa garbaha ayuu la simayaa markuu rafculyadeenka samaynayo waxaa markaa xadiidan ka duwan xadiidu malik ibn xuwayrith oo nacam imaamu muslim iyo bukhaari ba ay wariyeen isna waxaa ku sugan xataa yuxaadi bihima furuuca udunayhi gacmaha ayuu kor u qaaday ilaa uu la simay dacasha waxa weeyaan labada dhegood ilaa uu la simay iyo xataa xaada xaadataa udunayhi xadiid wail ibnu xujur isaguna sunani abi daawuud marka jamaahiirtu waxay rajaxeen xadiidkan ibnu cumar iyo abu xumayd isaacidi xanafiyaduna waxay rajaxeen xadiidka malik ibn xuwayrith culimada qaarkoodna waxay isku dayeen inay jamciyaan oo iswaafajiyaan maadaama la iswaafajin karo qaarkood waxay isku waafajiyeen in marka takbiirat lixraam lala imanayo garbaha la gaadhsiinayo marka waxa weeyaan takbiiradaha kale lala imanayana laga hoosaysiinayo waxaana markaa uxujaysteen ibnu cumar ayaa saa laga soo wariyey laakiin markii la weydiiyey naafic kaana ibnu cumar yajcalu lula arfacuhuna wa takbiirat lixraamka markuu la imanayo ayaa gacmaha koruqaadistooda uu ka dhigi jiray mid xaaladaha kale ka sarraysa qaala la idan jamcintaasi waa mid daciif shaafici raximah llahu tacaala wuxuu ku jamciyey labada xadiid in faraha horena lala simo dhagaha macanaa dhabarka kafka ama cukurkana in lala simo garbaha sida imaamu nawowi raximah llahu tacaala uu ku soo naqliyey kitaabkiisa sharxu muslim iyo mawaadiic kaleba waxaanad moodaa wallahu aclam maadaama labada xadiid ay suurtagal tahay in sidaa lagu jamciyaa inay in jamcigaasi uu yahay macquul waxaa kaloo la odhan karaa waa laba sunna oo tii lagu camal falaaba ay tahay waa min baabi tanwiic marna garbaha lala simi karaa marna waxaa lala simi karaa furuuc luduneyn baa lala simi karaa waana sida ay ku tegeen bacdu ahli lxadiid sida alxaafid ibn rajab raximah llahu tacala uu tilmaamay inay tahay min baabi tanwiic labada xadiid ba in lagu camal falo marba mid baabu rafci lyadayn gacmo koruqaadistii buu baab yahay labada gacmood koruqaadistoodii idaa markii kor loo qaadayay qaama uu ka istaaga mina rakcatayn laba ragcadood mar kastoo laba ragcadood uu tukado uu kacaba ama salaaddu saddex ragcadood ahaato ama afar ha noqoto macanaa atixiyaadka hore markuu ka kaco weyi salaaddii laba atixiyaad lahay qaala xadaanaa cayaash waa cayaash ibn waliid alraqaam qala xadaanaa cabdilacla cabdilacla ibn cabdilacla ashaamiy qala xadaanaa ubayd cubayd llah cubayd llahi ibn cumar ibn xafs can naaficin mawla bni cumar ana bna cumara kaana wuxaa idaa dakala markuu galo fi salaati kabara markuu takbiirat lixraamka la imanayo wa rafaca yadayhi labadiisa gacmoodna kor buu u qaadi jiray wa idaa rakaca marka uu rukuucana rafaca yadayhi gacmuhu kor u qaadi jiray waidaa qaala markuu dha samica allahu liman xamidana waa dikriga dee rukuuca lagaga soo toosana rafaca yadayhi wa idaa qaama markuu ka istaago min arakcataynina labada ragcadooda hore rafaca yadayhi gacmihiisa kor buu u qaadi jiray wa rafaca waa kor yeelay daalika arrinkaa ibnu cumara ibnu cumar ilaa nabiy illaahi buu kor yeelay sala allahu calayh wasalam macanaa arrin isaguunuu iska samayn jiray ma ahee inay tahay arrin uu rasuulku samayn jiray ayuu sheegay rawaahu xamaad ibnu slma can ayuub can naafic can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wa rawaahu ibnu طahmaan ibraahim ibnu طahmaan can ayuub wa muusa ibni cuqba mukhtasara marka xadiidkan ibnu cumar ina hor yaala ikhtulifa fii waqfihi wa rafcihi waxaa la isku khilaafay ma mawquuf ba oo ma ficil dee ibnu cumar uu samayn jiruun ba mise waa marfuuco waa arrin rasuulka ka soo fushay sababta markaa la ysku khilaafayna waxay tahay lilxadiidi طariiqaani can ibni cumar waxaa ka wariyey naafic se riwaayaddeena hor taalla waxaa kaloo ka wariyey salim ibn cabdillaahi ibni cumar ibn اkhadaab haddaba riwaayadda salim iyadu waa marfuuca khilaafna kuma jiro lam yktalif ruwaatuha fi rafciha lakin aruwaatu can naafic baa iskhilaafay ruwaadda xadiidka ka warinaya can cubayd illahi can naafic aruwaat can cubayd illaah can naafic ayaa iskhilaafay qaarkood ay ka dhigeen yana mawquuf min kalaami cabdillahi ibni cumar sida cabdilwahaab athaqafi oo kale nacam iyo cabdullahi bnu idriis iyo muctamir hawlaa kulum rawowhu can cubayd illaahi mawquufa cala bni cumar laakiin iyaga laftoodu markay xadiidka ka wariyeen can cubayd illaah can الzuhri can salim can ibni cumar waxay ka dhigeen marfuuc idan waxaynu haynaa riwaayadda salim inay tahay marfuuca waxaa kaleynu haynaa ruwaat can ube can cubayd illaah inay iskhilaafeen oo qaarkoodna marfuuc ay ka dhigeen qaarkoodna mawquuf laakiin iyaga laftoodu markay xadiidka ka wariyeen min ariiq cubayd illaah can الzuhri can salim inay iyaga laftoodu marfuuc ay ka dhigeen bukhaarina waxaa ka muuqata halkan inuu ikhtiyaaru doortay riwaayata man rafacahu riwaayadda cidda xadiidka marfuuc ku sheegtay wa baabu rafci lyadayn ida qaama min arakcatayn riwaayaddii cabdulaclaa ee marfuuc ahayd ayuu keenay wa kadalika daaraqudni saasuu doortay fi lcilal ashbahu bisawaab qowla cabdilaclaa buu yihi markuu sheegay in laisu khilaafay fii rafcihi wa waqfihi sida saxda u dhowi waa qowlu cabdilaclaa cabdilaclaana rawa alxadiisa marfuucan lam yarwihi mawquufan kitaabkiisa juzu rafci اlyadayn fi salaana sidaas ayaa waxa weeyaan uu rajaxay inuu xadiidku yahay marfuuc waxa weliba uu kus ku rajaxay in saxaabo kaloo fara badanina xadiidka laftiisa ay wariyeen isagoo marfuuca maa zaadahu ibnu cumar wa caliyun wa abu xumayd fi casharati min aلصaxaaba min alrafci cinda alqiyaami min arakcatayni صaxiixu lanahum lam yaxkuu salaata waaxida waاkhtalafuu fiiha wainama zaada bacdhm calى bacdi waziyaadaة maqbulaة min ahli اlcilmi marka calaa kulli xaal waa sugan tahay rafcu lyadayn cinda alqiyaami min arakcatayn oo ibnu cumar iyo saxaabo kaloo badanba waa ka soo aroortay arrintaasi laakiin imaamu shaafici raximah allahu tacaala ma sugin xaaladdan afraad saddexda xaalado horeba waa sugay laakiin xaaladdan afraad ma sugin waxaanad moodaa inay agtiisa rajaxnayd xadiidkani inuu yahay mawquuf lakiin xataa haddii laga soo qaado mawquuf wuxuu leeyahy shawaahid badan oo saxaabo kale ka sugnaatay oo tobana sidaa uu sheegay bukhaari raximah llahu tacaala walihada ayaa muxadisiinta shaaficiyada ah sida ibnu khuseyma oo kale ay tilmaameen ibnu khuseyma uu yihi huwa sunatu wain lam yadkuru shaaficiyu falisnaadu صaxiix انdur ilaa bucdihim can الtaqliid huwa sunatu wain lam yadkurhu shaaficiyu falisnaadu صaxiixu manaa waa sunne walow shaaficiyaanu sheegin be mar haddii sanadkuu sugnaaday waqad qaala quluu bisunati wadacuu qawlii wuxuu yihi ibnu khuseyme shaafici wuxuu yihi war sunada qaato hadalkayga iskaga taga qaala raximah llah baabu wadci lyumna gacanta midig in la duldhigu u baabiye cala lyusra ta bidix la duldhigo fi salaati salaada dhexdeeda qaala xadaثna cabd llahi bnu maslma can maliki can abi xaazimi can sahli bni sacdin qaala wuxuu yihi kaana naasu dadku waxaan yu'maruuna kuwa la amro an yadaca inuu dhigo arajulu ninku alyada lyumna gacanta midig calaa diraaci lyusraa diraaciisa ama dhudhunkiisa bidix inuu duldhigo fi salaati salaada dhexdeeda marka xadiidku wuxuu leeyahay xukmu rafc oo mar haddii dee zamanku ahaa zamanu tashriic cidda amarka iyo nahyiga lahayd haddii dee qur-aan uu yahay waa sheegi lahayn laakiin cidda amarka iyo nahyiga lahayd waa saxaabada ridwan ullahi waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cidda sidan amri jirtay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay inuu yidhi umirna an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina anaa fi salaa waxaa nala amray rasuulkaasaa yidhi inaanu dhigno gacmaha iyaga midig inaanu dul dhigno gacanta bidix salaada dhexdeeda waxaa kaloo ibnu mascuud yihi ra'aani nabiyu waadican yadi lyusra calaa yadi lyumna fanazacaha wadaca alyumna cala alyusra rasuulku wuxuu arkaan oo bidixda sarraysiiyey markaasuu gacantii soo siibay oo tii midig buu dul dhigay tii bidix wax sidaa khilaafsan oo rasuula ka sugnaadayna ma jiro in gacmaha laysdul dhigo fi salaa ولهذا بن عبد البر لم يأتي عن النبي فيه خلاف وأنا قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين حتى إمام مالك رحمه الله تعالى أكثر أصحابي وحي كشيغان وضع اليمنى على اليسرى ابن القاسم بامركا لك اليوبي شيغسته وكشيغي إمام مالك على إرساله قاعد سالو سيدايه والغريب متأخرين تمركا maalikiyada badankooda riwaayat ibn lqasim bay qaateen oo riwaayaadka faraha badan imaam maalik ka soo arooray annahu wadaca alyumna cala alyusra waa ka tegeen markaa maalikiyadu saasay u tukadaan oo gacmahaasaa usii daayey wakadalika waxa weeyaan katiir min ashiica bal alaslu fi shiica xataa zaydiyada yoman degena ku daro irsaal bay sameeyaan gacmaha saasay usii daayaan waxaa u badanna markaa waa aathaar badankeedu aanay ansixin xujaystaan lakiin wadcu lyumna cala alyusraa waa arrin khilaafkeedu aanu ka soo aroorin rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala abu xaasim wuxu uhi laa aclamuhu ma ogi ilaa yanmi dalika ee yarfacu dalika inuu arrinkaa u rafcinayo mooyaane ila nabiyi sala allahu alayh wasalam e kaana annaasu yu'maruuna waabay noogu filan dilaalatan cala rafc qaala ismaaciil wuxuu yidhi yunma dalika ay yurfacu dalik walam yaqul yanmi waana isla macno hadii yurfac iyo haddii la idhaahdo yarfacu marka gacmaha in la isdul dhigaayo iyadoo waa suganta lakin halkeebaa la dhigayaa eena yadacu yaday xadiidu cali waxaa ku soo aroortay fi musnadi axmed annahu yadacu yadayhi taxta sura in xundhurta laga hoosaysiinayo xundhurta hoosteeda in la dhigayo waana xadiid markaa daciif weliba dacfigiisuna shadiid uu yahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa la dhigaya cala sadr laabta dusheeda waxaana xujaysteen xadiid wail ibnu xujur oo in laabta la duldhigaa ay ku soo aroortay lakin xadiidka laftiisa fi fii sixatihi nadar walihaadaba imaamu axmed raximah allahu tacaala u yihi alamru fi dalika waasic labada gacmood ha isduldhigoon meeshuu doonaya ha dhige ama laabta ha duldhigo ama caloosha ama xundhurta ama ha ka hoosaysiiyo wama kana yurajixu shaykhuna aba cabdiraxman alwaadici axad اlikhwa aلsacuudiyiin oo masalada risaalo ka qoray ayna yadacu yadayhi fi salaa oo taqdiim uu ugu sameeyey ama muqadime iyo hordhaac shaykhuna alwaadici ayaa jirta risaala matbuuca waxaana markaa mualifkaasi uu rajaxay qowlka imaamu axmed wa ana alamra fi dalika waasic sawan wadaca cala sadri aw cala surati aw taxta sura lakiin maadaama ay xadiidka wail ibnu xujur ahlucilmiga qaarkood ay tasxiixiyeen in waxa weeyaan cala sadri uu iska dhigo maadaama dee meelaha waasica unu ka mid yahay dee sadriga lama diidana maadaama isaga wax gaaro loo weheshadaana ay la socdaan in laabta la duldhiga ayaa ah sida ugu fiican gacmaha sida laysu duldhigayana xadiidka waail bay ku sugantahy uma wadaca yadahu lyumna calaa dahri kafihi lyusra wاruski wasaacid manaa kafka dushiisa iyo rusqiga oo ah lafta iyo saacidka intaba in la duldhigi karo ama saa ha ugu qabto ama ha duldhigawne laakiin ilaa waxa weeyaan suxulka in sidaa la idhaahdo halkaa la qabsado hada yaxtaaj ilaa daliil taas iyadu daliil bay ubaahan tahay kolley daliilo anigu taa uma arag ciddii oo aragtay daliilo waa inoo faa'iideyn doonta baabulkhushuuci khushuucdii buu baayo fi salaati salaada dhexeeda lagu khushuuco khushuucdu markaa acmaasha qalbiga ayay ka mid tahay raadkeeduna waxa uu ka muuqdaa xubnaha oo sukuun iyo xasilooni xubnaha lagu arkaa iyada lafteedu waa min alkhushuuc qala xadaثna ismaaعiil ibn abi uweys qala xadaثna malik can abi zinaad can ilacraj can abi hurayraةa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu uhi hal tarawna ma aragtaan qiblatii qibladayda haahuna halkan iga horaysa wallahi baan ku dhaartee maa yakfaa calaya igama qarsona rukuucukum rukuucdiin oo anigoo salaaddii ku jiro xagga qiblada u jeedo idinka sii jeeda ayaan haddana arkaa rukuucdiina aan arkaa walaa khushuucukum khushuucdiinuna igama qarsoona wa innii anigu la araakum waan idinka arkaa min waraa'i dahri xaggayga dambe masalada horeen uga soo hadallay iyo xadiidkuniyo calaa daahirihi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadda maruu ku jiro waxaa ka horeeya siduu u arkaya ayaa waxaa ka dambeeyana uu arkayey hadi min dalaa'ili nubuwatihi calaamaadka nebinimadiisa ayaa taasi ay ka mid tahay laakiin shaahidku imika walaa khushuucukum weeyi alkhushuuc fi salaa qala xadaثna maxamed bnu bashaar qala xadaثna gundar qala xadaثna shucba qaala samictu waxaan maqlay qataada can anas bn malik can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala aqimu rukuuca wasujuuda rukuucdii sujuudda hagaajiye wallahi baan ku dhaartay inii anigu la araakum waan idin arkaa min bacdi xaggayga dambaan idinka arka warubbamaa qaala min bacdi dahri dhabarkayga dabadiisa idaa rakactum markaad rukuucdaan wa sajadtum ee aada sujuuddaan marka waxaa isweydiinla xadiidkan anas bukhaari muxuu baabka ugu keenay khushuucba xadiidkani ka hadli maaye laa dikra fiihi lilkhushuuc baabka dee uu guntay wuxuu markaa ishaarayaa rukuucda in lagu gaadho dee waxyaaba lagu gaadho ay ka mid tahay ama rukuucda ay ka mid tahay sukuun ljawaarix oo aqiimu اrukuuca wasujuuda iqaamat اrukuuc wasujuud ayaa ka mid ah in lagu xasilo sujuudda iyo rukuucda ayaa ka mida khushuucda waana khushuuc aljawaarix oo araad ka dhashay khushuucu alqalb khushuucu de macnaheedu waa addoonku inuu soo xaadirsado macnaa naftiisa uu xusuusiyo annahu qaa'im waaqif bayna yaday illah in ilaahay subxaana watacaala uu hortaagan yahay an yuqbila biqalbihi cala allah inuu ilaahay qalbigiisa uu ku qaabilo weeye oo aanu bixin ahlucilmiguna waa isku khilaafeen manaa xukmu alrukuuc rukuucda xukunkeeda ahlucilmiga qaarkood bal waxay ahlucilmigu u badan yihiin cafwan khushuucdaan ujeedaa khushuucda xukunkeeda waa isku khilaafeen waxaanay u badan yihiin ahlucilmigu khushuucdu inay tahay sunna macanaa niyada wixii dheeraad ka ah inuu yahay shay sunno ah bal nawowi ijmaac baabuu kusoo naqliyey laakiin ijmaaca dee nadar baa ku sugan oo ahlucilmi inay waajib tahay ku tegay ayaa jira bal qaarkood ay yidhahdeen shardi baabay u tahay sixatu salaa laakiin saa jamaahiirtu ay ku tegeen baad moodaa inay tahay sida raajixa inay khushuucdu tahay khushuucda zaa'idka ka ah anniya tadakuri salaa inay tahay waxa weeyaan shay nacam sunaa waayo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam halka wuxuu ishaaray in rukuucdooda iyo sujuuddooda ay wax ka sii ahaayeen wallahi maa yakfaa calaya rukuucukum walaa khushuucukum haddana maca dalika mu amrin rasuulku inay ku soo celiyaan manaa khushuucdii inay inay salaaddii ku celiyaan maadaama khushuucdeedu aanay dhamaystirnayn marka alkhushuucu fi salaa waxa weeyaan waa min sunani salaa mustaxabaatiha salafkana ridwan ullahi calayhim in badan baa laga soo wariyaa alkhushuuc fi salaa mujaahid wuxu uhi kana ibnu zubayr ida qaama fi salaati kaanahu cuud dahabi nasir aclaami nubala tarjamadiisa waa ku sheegay markuu salaada u kaco siduu u xasili jiray waxaabaa la moodi jiray inuu yahay qori meel ka taagan kaana yutiil wayakhshacu fiiha kadalika kaana yafcal abu bakr radia allahu canh oo awowgii ayaa sidaa yeeli jiray والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا